alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa suurat lisraa waana makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo toban aayadood بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير allah waxau ihi subxaanah subxaana waxa nasahan alladii allihii baa ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaday allihii asraa dheelmiyey ee goor habeennimo ah guuro geliyey bicabdihi addoonkiisii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa nasahan allaha addoonkiisii dheelmiyey laylan goor habeennimo ah min almasjidi alxaraami ka dheelmiyey masaajidkii xurmada lahaa ila almasjidi alaqsaa ee u dheelmiyey masaajidkii fogaa waa beyt lmaqdis alladii masaajidkaa fogo baaraknaa aanu barakaynay xowlahu hareerihiisa maxaanu u dheelminay linuriyahu si aanu u tusno addoonkayagaas muxamed ah min aayaatinaa aayaadkayaga wax ka mid ah si aanu u tusno innahu ilaahay huwa rabbi assamiicu waa ka maqalka badan albasiiru ee aragga badan wa aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muusena waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ayaanu muuse siinay wa jacalnaahu waxaanu kitaabka towraada ka yeelay hudan hanuun baanu ka yeelay libanii israa'iila ree bani israa'iil ayaanu hanuun uga yeelay towraad anlaa tattakhiduu maxaanu hanuun uga yeelay laamulcila u qadaran anlaa tattakhiduu lianlaa tattakhiduu si aydaan uga yeelan ree banu israa'iilow min duuni aniga sokaday wakiila mid la tala saarto oo arrimaha loo igmadoo loo dhiibto ama qiraa'ada kale waxa weeye waa bilyaa anlaa yattakhiduu lianlaa yattakhiduu waxaanu hanuun uga dhignay towraad si aanay uga yeelan min duuni aniga sokaday wakiila mid la tala saarto oo arrinkooda ilaaliya duriyata man xamalnaa maca nuux yaa duriyata man mid ubadkiisiiyow oo duriyata waa munaado mansuuba oo xarfunidihii laga xadfay marka duriyata ey yaa duriyata man mid ubadkiisiiyow kaasoo xamalnaa aanu qaadnay maca nuux nuux la jirkiisa aanu qaadnay duriyadiisii ama ubadkiisiiyo yacni kuwii aanu nuux yacni maciisa ku qaadnay doonta ee lagu badbaadiyey xilligiisii kuwaas tafiirtii iyo duriyadii ka tafiirmayow hee laa tattakhiduu min duunii wakiila usoo qadar ha ka yeelanina aniga sokaday mid aad tala saarataan ama ilaahay sokadii aada caabudaan ha samaysanina innahu nuux kaana wuxuu ahaaday cabdan addoon addoonkaasoo shakuuraa mahadnaq badan alla waxau ihi waqadaynaa waxaanu u warannay ama aanu ogeysiinay ilaa banii israa'iila nimankii reer banuu israa'iil waxaanu ogeysiinay fil kitaabi kitaabkii towraad ahaa dhexdiisa waxaanu ugu warranno oo ugu sheegnay latufsidunna wallee waad fasahaadin doontaan oo waad fasahaadin doontaan reer banuu israa'iilow fil ardi dhulka waa fasahaadin doontaan waa ardu shaam maratayni laba jeer baa fasahaadin doontaan walataclunna waanad sarrayn doontaan culuwan sarrayn sarrayntaasoo kabiira weyn yacni kibirka iyo qooqa meel sare ayaad ka gaadhi doontaan oo waa kibri doontaan oo waa qooqi doontaan fa idaa jaa-a wacdu uulaahumaa labadaa jeer ee arlada aada ifsaadinaysaan markeeda hore ballanteedu markay timaaddo oo humaa damiiru tasniyuhu marataynku u noqonaya arlada ay ifsaadinayaan marka faidaa jaa-a wacdu uulaahumaa labadaa jeer markooda hore ballanteedu marka ay timaaddo waa marka hore wax ifsaadinaysaan ballanteedii markay timaaddo hee bacadnaa waxaanu idinku diraynaa calaykum idinka oonu idinku sallidaynaa cibaadan addoommo lanaa annaka noo sugnaaday addoommadaasoo ulii ba-sin waxa weeyaan dhibaato iyo dagaal u saaxiiba ba'sigaa iyo dagaalkaasoo shadiidin daran oo fajaasuu way dhex wareegayaan markaa ciidanka dagaalka darani khilaala diyaari guryaha dhexdooda ayay dhex gelayaan oo ay gaaf wareegayaan iyagoo raadinaya cid ka hadhay oo ay halaagaan ama ay laayaan reer banu israa'iil wa kaana wuxuu ahaaday huwa arrinkaas iyo ballantaasi wuxuu ahaaday wacdaa ballan ballankaasoo mafcuula la falayo ama la fulinayo oo la samaynayo wax dhacayo oon baaqanayn ayaa ballantaasi ahaatay humma radadnaa dabeed waxaanu idiin soo celinay baa alla u yidhi lakum idinka reer banuu israa'iilow taasi markay idinku dhacdo dabadeed waxaanu idiin soo celinay alkarata rogaal celintii oo xooggiiyo awooddii baanu mar labaad idiin soo celinay calayhim iyaga aad ku soo rogaal celisaan waa ciidankii adkaa ee idinka xoog roonaaday ayaa haddana waxaanu idinka dib idinku soo celinay xooggii inaad mar labaad ku rogaal celisaan oo iska qaadaan dhibkoodii kana qaalib noqotaan wa amdadnaakum waxaananu idiin siyaadinay oo idin siinay biamwaalin xoolo iyo wa baniina inamo wajacalnaakum waxaananu idinka yeelay akhara kuwa ka fara badan kuwaas nafiiraa xagga ciidanka iyo colka dagaalka gelaya kuwa ka fara badan alla waxa uu idhi in axsantum haddii aada samafasheen reer banuu israa'iilow axsantum waxaad u samafasheen lianfusikum nafihiinna dee wanaaggaad samaysaan dheefta ka dhalata idinkunba u aayo midhaheeda guranaya wa in asa'tum haddii aada xumafashaanna falahaa ay falianfusikum naftiinnunbaa xumaha u samayseen oo cuquubada ka dhalata ay ku dhacaysaa alla waxau ihi faidaa jaa-a wacdu laakhira ay wacdu lmarati alaakhira marka dambe ilayn maratayn baa lasoo sheegay laba jeer arlada inay fasahaadin doonaan markii hore waa lasoo xusay iminkana waa markii dambe labaad alla waxau ihi markaa faidaa jaa-a marka uu yimaado wacdu laakhirati ay wacdu lmarati alaakhira marka dambe eed wax fasahaadinaysaan ballanteedu marka ay timaadana hee bacanaa calaykum cibaadan lanaa ulii ba'sin shadiid usoo qadar waxaanu idinku soo diraynaa oo idinku sallidaynaa addoommo aanu leenahay oo dagaal daran iyo dhibaato u saaxiib ah maxaanu idinku sallidaynaa kuwaas liyasuu-uu si ay u xumeeyaan wujuuhakum wejiyadiinna oo dilka iyo dhaca iyo dhibka ay idinku samaynayaan dee wejigiinna iyo murugada iyo qoomamada wejigiinna uu ku xumaado iyo waliyadkhuluu si ay u galaan almasjida masaajidkii masjidul aqsa si ay u galaan kamaa dakhaluuhu siday u galeen awala mara markii horeba siday u galeen si ay mar labaadna ugu galaan dabeed u fasahaadiyaan oo u dumiyaan iyo waliyutabiruu si ay u baabi'iyaan oo waxa weeyaan u dumiyaan oo yacni ay u baabi'iyaan maa calow waxay kor yeeleen reer banu israa'iil ee masjidka ama dhismo kale ah tadbiiran baabi'in ama waliyutabiruu si ay u baabi'iyaan maa calow waxay ka kor noqdeen ay gacanta ku dhigeen ay maa halabuu calayh sida jalaaludiin asuyuudiba uu usoo qadarayo waxay ka qaalib noqdeen ee gacanta u galay si ay u baabi'iyaan tadbiiran baabi'in ama waliyutabiruu si ay u baabi'iyaan maa calow intay sarreeyaan ee gacanta sare ay leeyihiin tadbiiran baabi'in alla waxa uu yihi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay nimanka reer banu israa'iilow an yarxamakum inuu idin naxariisto macnaha marka labaad ee intaa qooqdaan oo idinku sallidna addoommadaas markaa labaad kadibna ilaahay waxa uu mudan yahoo suurowdaa inuu idin naxariisto oo sidee idinku naxariisto dee intaad toobad keentaan oo aada qooqii iyo kibirkii ka soo noqotaan dee mar labaad inuu cadowgii idinka qaado oo awooddii iyo libintii idiin soo celiyo waa suurtagal waxaase alla sunno kowniya oo sugan oon isbedelayn ka dhigay oo qaacido caama wa in cudtum cudna haddaadse ku soo noqotaan ifsaadkiinnii annakuna waanu ku soo noqon cuquubadii iyo addoommadaanu idinku sallidaynay wa jacalnaa waxaanu ka yeelnay baa alla u yidhi jahannama jahanamo waxaanu ka yeelnay lilkaafiriina gaalada waxaanu uga yeelnay xasiiraa ay mustaqaran wamaxbasa meel ay ku sugnaadaan oo xabsi u ah oo ay ku xabisan yihiin oo dhinacna aanay u dhaafayn allah waxa u ihi ina haadaakani alqur'aana ee qur'aankii yahdii waxa uu ku hanuuninayaa dadka lilatii ay liariiqati alatii waddadii hiya iyaduba aqwamu ugu toosnaanta badnayd ayuu dadka ku hanooninayaa oo uu ku hagayaa wa yubashiru waxaanuu u bushaaraynayaa almu'miniina mu'miniintii ayuu u bushaaraynayaa qur'aanku aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynaya alsaalixaati acmaasha wanaagsan anna lahum bianna lahum inay u sugnaato ay leeyihiin buu ugu bushaaraynayaa ajran abaal abaalkaasoo kabiiran weyn iyo wa anna aladiina kuwiina wuxuu qur-aanku ugu digayaa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirana kuwaasina actadnaa waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaban aliima cadaab xanuujiya oo waa albishaaratu wannadaara taa hore waa bishaaradii tan dambena waa digniintii oo ninka ka baydha cadaab baa lagu cabsigelinayaa wa anna aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynayna actadnaa waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaban cadaab baan u diyaar garaynay cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman xanuujiya wayadcu waxa uu u yeedhanayaa al-insaanu insaankii ama aadamigii wuxuu baryayaa oo u yeedhanayaa bishari shar ayuu baryayaa oo u yeedhanayaa ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi baryadiisa u baryayo oo kale bilkhayri khayrka u baryayo macnaha sida uu khayrka u baryo oo kale ayuu shar u baryayaa ama ugu baaqanayaa wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday cajuulaa kii degdeg badan waxaa ku kalifayaba shar inuu u yeedho waa degdega alla waxau ihi wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintiiba aayatayni laba calaamadood baanu ka yeelnay oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo qudradiisa famaxawnaa dabeed waxaanu tirtiray baa alla uu yidhi aayata alleyli habeenka calaamadiisii baanu tirtiray oo macnaha nuurkii intaanu ka qaadnay mugdi iyo madow ka dhignay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay aayata annahaari aayaddii maalinta maalinta calaamadeediina waxaanu ka dhignay mubsiratan mid iftiimayso wax la arkayo maxaanu uga yeelnay mid iftiimayso wax la arkayo litabtaguu si aada u raadsataan oo u doonataan fadlan fadli iyo deeq min rabbikum rabbigiin aada uga doonataan oo arsaaqadiinna iyo ganacsigiinna iyo tijaaradiinna aada ugu fooftaan maalintii oo u shaqaysataan iyo walitaclamuu si aada u ogaataan cadada siniina sannadaha tiradooda iyo walxisaaba xisaabta si aada u ogaataan wa kulla shayin waa baabulishtiqaalkii ee wafasalnaa waxaanu kala dhigdhignoonu caddaynay kulla shayin shay walba waanu kala dhigdhigno waa caddaynay fasalnaahu waanu caddaynay tafsiilan caddayn suurat lisraa waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu bani israa'iil waayo waxay ka warramaysaa qisada nimankaa reer banu israa'iil ayay aada uga warramaysaa subxaanna waa lagu idlaaqaa suuraddan ilaahay waxa uu ku bilaabay tansiihuhu caza wajalla can kulli maa laa yaliiq in ilaahay naftiisa ka beri yeelay wax alla wixii aan laayiq u ahayn ahmiyadda ay leedahay tasbiixda iyo rabbi in la nasahaa darteed ayaa waxay ku timid afcaasha kala duwan iyo masaadirtaba oo subxaana waa sabaxa yusabbixu subxaanan masderkeedu waa tasbiixan subxaananna waa ismu masder maadina waa ku timid oo sabaxa lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi mudaaric waa ku timid yusabixu lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi amar way ku timid sabix isma rabbika alaclaa marka waxaa intaasoo sifo oo kala duwan ay ugu timid muhimadda ay leedahay darteed marka allah tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay suuradda bilowgeeda tasbiixdaas iyo tansiiha muhiimka ah ee ay mudan tahay addoonku had iyo jeer inuu carabkiisu ka qoyanaado altasbiix waltaxmiid oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa kalimataani khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim laba kelmadood oo ilaahay uu jecel yahay carabkana ku fudud miisaankana ku culus waa tasbiixda iyo taxmiidda ilaahay xumaan in laga nasaho wanaag oo dhanna loo sugo rabbi tabaaraka wa tacaala waxa ilaahay ku tilmaamay suuraddan bilowgeeda qadiyat lisraa oo dheelmintii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam habeennimo laga dheelmiyey xaramka ee masjid ulaqsa la geeyey ee haddana halkaas samaawaadka sare laga korsiiyey qisadaa iyo aayadda la yaabka badan ayaa alla ku tilmaamay suuraddan bilowgeeda subxaana aladii asraa bicabdihi nebiga waxaa lagu tilmaamay addoon ilaahay waxaa abubakr jaabir aljazaa'iri nahrulkhayrka hoose uu ku odhanayaa haddii uu jiri lahaa yacni hadduu jiri lahaa isam ka sharaf badan addoonnimadu ilaahay waa ku magacaabi lahaa laakiin maqaamu lisraa'i waalmicraaj maqaamkan al-israa walmicraaj oo maqaamaadkii ugu sarreeyey nebigu uu maray ka mid ah ee aayaadka waaweynna uu kula kulmay waxaa lagu tilmaamay sifaadkiisa sifadii ugu sarraysay oo alcubuudiya marka halkaa waxaa laga fahmayaa qofku martabo uu gaadho waxa ugu sarraysa inuu xaqiijiyo uu ka run sheego cubuudiyatahu lilaahi caza wajal addoonnimadiisa ilaahay uu addoonka u yahay oo nabiga sala allahu calayhi wasalam maqaamada ugu sharafta badnaa addoonnimaa lagu sifeeyey waxaa ka mid a maqaamu lisraa'i walmicraaj subxaana aladii asraa bicabdih waxaa ka mid a maqaamu tanziili alqur'aan maqaamkii qur'aanka lagu soo dejinaya oo maqaam sare ah tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih addoon baa lagu sifeeyey waxaa ka mid a maqaamkii waxa weeyaan maqaamu taxadi walicjaaz maqaamkii gaalada lagu cajsi gelinayey lagu carinayey qur'aanka wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuurati min milih wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaah in kuntum saadiqiin waxaa ka mid ah maqaamkii cibaadada iyo dacwada wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada marka maqaamaadkaas oo dhan waxaa nebiga addoonnimo loogu sifeeyey waa sifada ugu sarraysa iyo maqaamka ugu sarreeya adduunku uu gaadho inuu addoonnimada xaqiijiyo oo ka run sheego ruuxuna laabudda an yakuuna cabda lagama maarmaan bay u tahay addoon inuu noqdo laakiin ima an yakuuna cabda lilaah wadalika fii gaayat alciza waasharaf inuu ilaahay addoon u noqdo oo cizada iyo sharafka ugu sarraysa ah wa ima an yakuuna cabda ligayrih wadalika fii gaayati adillati waalhawaan waa dullinnimo iyo xaqaaro halka ugu hooseysa ilaahay cid aan ahayn addoon inaad u noqoto waana tuu ibnulqayim ku tilmaamayey harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu wabuluu biriqi nafsi waashaytaani waxay ka carareen oo dadka loogu taag waayey addoonnimadii loo abuuray oo ay noqdaan cibaadullah addoommo alle inay noqdaan markaasaa waxaa lagu imtixaamoo lagu ibtileeyey naf iyo shaydaan iyo hawo inay addoommo u noqdaan tacisa cabdu dinaar oo qofkii shilin iyo dirham iyo adduunyo uu addoon u noqdo halkay gashaba uu ka dabagalo wax alla uu tilmaamay goor habeennimo ah inuu addoonkiisii ka dheelmiyey masjidulxaraam oo maka ah una dheelmiyey masjidul aqsa oo shaam ku yaalla waa masaafo dheer haddana habeen gudaheed ayay arrintaasi dhacday qadiyat lisraa'i waalmicraaj markaa waxay ahayd mucjizo aada u weyn oo ilaahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku karaameeyey halkan markaa israagii unbaa lagu xusay micraajkana fii suurati najmi ayaa lagu xusay iyo axaadiida nebiga kale sala allahu calayhi wasalam nebiga markaa inta la dheelmiyey ayaa rasuulku waxa uu yihi daabad baa la ii keenay fowqa alximaari wa duuna albaqli dameerka ka sarraysa oo ka weyn baqashana waxoogaa ka waabsan oo waxa weeyaan surcadeeda iyo degdegeedu uu yahay waxaan la qiyaasi karin oo qoobkeeda dhigaysa muntaha albasar halka araggeedu ku dhammaado dabadeed waxaa la geeyey masjidul aqsa halkaas ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala biqudratih wuxuu ugu soo jamciyey alambiyaa waalmursaliin fa sallaa bihim imaaman fi lmasjid alaqsa halkaasaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo imaama ambiyadii oo dhan uu ku tukiyey dabadeed malakuljibriil ayaa halkaa masjidul aqsa intuu ka qaaday samaawaadka sare korsiiyey iyadoo samo walba marka albaabkeeda ay garaacaan ee malaa'igtu ay tidhaahda waa ayo waa jibriil ee ay yidhaahdaan man macak ee uu yidhaha muxamed ee ay su-aalaan awa qad ursal miyaa la soo diray ay u furayeen waayo samadu waxa weeyaan dee waa samo gaadh laga hayo malaa'iga ay ilaalinayso wajacalna asamaaa saqfa maxfuuda wax la iska gelaya ma aha dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam toddobada samaba intuu dhaafay ayaa uu gaadhay cinda sidrati almuntaha halkaas oo wax alla wax makhluuq oo kor u dhaafa aanu jirin dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaas ayuu kula hadlay salaadda uu ku soo faral yeelay marka israaga iyo micraajkaas ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku karaameeyey nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam aayaad fara badan ayaana habeenkaa la tusay sida raajixee saxdee caqiidada ahlusunna waljamaaca ay tahayna waxa weeye alsraau biاlruuxi waاljasadi yaqdatan laa manaaman waxa weeyaan naftiisii ama ruuxdiisii iyo jasadkiisii oo wada socda isagoo soo jeedoon hurdin ayaa la dheelmiyey oo la qaaday waayo wuxuuba hadday riyo tahay ama manaam dee mucjizo weyn may noqoteen ma aha manaam waa yaqdatan waxay mucjizo ku tahay masaafada intaa leeg ayaa habeen gudaheed cirka iyo dhulkaba inta laysaga tallaabiyey halkii uu ka tegay haddana lagu soo celiyey waa biqudrat illaahi caza wajal ina allaha calaa kulli shayin qadiir وآتyna mوسى الkتاaب وجعلنah هdى لبني إسرائيل ألا تتkذوu min duni وkيiلا ذuرyة maن xmlna mعa نuuxi inahu kana cبdا شhakوuرا ilaahay wuxuu ku tilmaamay aayaadkanna inuu nebi muuse siiyey kitaabkii towraad ahaa kitaabkaana uu hanoon uga yeelay nimankaa reer banu israa'iil waxaana ilaahay amray oo uu kitaabka hidaaye ugaga dhigay inaanay ilaahay sokadin cid kale aanay ku tacalluqin ama aanay caabudin ama aanay arrinkoodiiyo taladooda u dhiiban waxaa kaloo lagula dardaarmay nebi nuux kuwii doonta lagula qaaday ee doonta lagula badbaadiyey ilaa nuux calayhi salaam wakhtigiisii markii shirkigii iyo gaalnimadii ay farabadatay ee sagaal boqol iyo konton sannadood isagoo u baaqayay ay dheg jalaq u siin waayeen ee halaaggii uu qoomkiisii ku soo degay in yar oo mu'miniin ah ayaa ka badbaaday halaagaas wixii arlada ku sugnaa si caamaa loo halaagoo loo cadaabay in yar oo nuux raacday mooyaane intaa yarina waxay ahayd dee intii doonta lagu qaaday dad iyo duunyaba intaas ayaa basharka wixii ka dambeeyey cahdigii nebi nuux ay ka tafiirmeen oo ay ka soo jeedaan sidaa darteed ayaa nebi nuux waxaa loo yaqaanaa abulbashar athaani aabbihii basharkee hore waa aadam calayhi salaam aabbaha basharkee labaad nuux waxaa loogu idlaaqay wakhtigiisii markii ummaddii oo dhan wixii dhulka joogay la wada halaagay intii wakhtigaa la badbaadiyey ayay ka tafiirmeen nuux iyo wixii ku abtirsanayey iyo wixii ka dambeeyey markaa nuux ayaa wixii ka dambeeyey oo dhan dee duriyaddaa nuux nuux ayay gelayaan oo ku abtirsanayaan saasaa loo yidhaha abulbashar athaani waxaa markaa lagula dardaarmay kuwa nuux wakhtigiisa lala badbaadiyey wax alla wixii ka tafiirmee duriyad iyo ubad yacni ka soo jeeda halkaas ayaa waxaa la yidhi laa tattakhiduu min duunii wakiila kuwaa la badbaadiyey ee nuux la jirkiisa ahaa kuwii ka tafiirmayow idinkuna dee ilaahay kayrkii ha caabudina diintana ha ka baydhin ee towxiidka ku toosnaada kadib ilaahay wuxuu inooga warramay wa qadaynaa ilaa bani israa'iila ilaa waxa weeyaan aayadda sideedaad intaa ilaahay wuxuu inooga warramay arrin haybi ah oo dhacday dhicitaankeeda ka horna ilaahay ka warramay arrintaasi waxay tahay ilaahay wuxuu ugu sheegay nimankii reer banu israa'iil oo uga warramay ama uu ogeysiiyey oo kitaabkii towraad ahaa loogu sheegay in nimankaa reer banu israa'iil ay dhulka fasahaadin doonaan laba jeer oo marka hore dhulka ayay fasahaadin doonaan waa ardu shaam eh waxaanay kibirka iyo qooqa ka gaadhi doonaan meel sare oo aada u sarraysa oo dilka iyo burburka iyo dhaca iyo dhibaatada iyagoon waxba dhaafayn ayay meel adag ka gaadhi doonaan markaa fasaadka ay labada jeer fasahaadinayaan ayaa alla waxa uu yidhi marka hore fasaadkaa hore marka uu yimaado waxaanu ku sallidaynaa addoommo addoommadayada ka mid ah oo iyaga ka xoog badan oo ka cudud iyo cadadba badan ayaanu ku sallidaynaa markaasay dhadhansiinayaan cadaab iyo cuquubo daran oo siday samaynayeen si ka daran ay ku samaynayaan oo ay ka dhigayaan waxay laayaan waxay dumiyaan waxay baabi'iyaan burbur iyo baaba ay ka dhigayaan oo ilaa masjidul aqsa intay galaan ay dhul ka dhigayaan oo kharaabinayaan dabadeed kuwaasi marka lagu sallido ee ay cadaab dhadhansiiyaan ayay toobad keenayaan oo kibirkoodii ka soo noqonayaan markaasaa mar dambe ilaahay awooddii u soo celinayaa reer banu israa'iil markaasay cadowgii iska dulqaadayaan oo ka guulaysanayaan oo awooddii usoo noqonaysaa markaasay muddo sidaa ahaanayaan haddana mar labaad waa ballanta labaade ayaa fasaadkii halkoodii ay ka miisayaan oo dad iyo duunyaba wixii ka soo horbaxa dee dulmi iyo dumin iyo burbur iyo baabi'in ay ummadda kula kacayaan oo arladiiyo addoommadaba ay ifsaadinayaan haddana mar labaad ayaa ilaahay u soo dirayaa addoome ka xoog badan oo ka cudud iyo cadad baroon markaasay dhadhansiinayaan cadaabkii hore ku ka daran oo waxay baabi'iyaan iyo waxay dilaan iyo waxay dumiyaan ayay ka dhigayaan ilaahay waxau yidhi markaa subxaanahu wa tacaala markaa labaad marka cuquubadaasi ay ku dhacdo casaa rabbukum an yarxamakum ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay haddii aad toobad keentaan in markan labaad cuquubadan idinku dhacdayna uu idinka qaado oo mar kale haddana awooddii idiin soo noqoto ayaa suuragala laakiin alla waxa uu dhigay qaacido caamahoo waxa weeyaan dee ilaa yowmi alqiyaama baaqi noqonaysa wain cudtum cudna haddiise aad ku noqotaan fasaadkiinnii annakuna waanu ku soo noqonnaa cuquubadiinnii iyo addoommadaanu idinku sallidaynay mufasiriintu markaa waxay tilmaameen oo ay yidhaahdaan labadaa jeeree hore u dhacay mar waxaa lagu salliday boqorkii jaaluud la odhan jiray oo burbur iyo baaba gebigooda dekan dekan ka dhigay marka labaadna waxay ku tilmaameen boqorkii reer ciraaqi meliku baabil inuu isaguna waxa weeyaan cadaab iyo cuquubad daran uu dhadhan siiyey yacni qur-aanku ma xusin laakiin mufasiriintu waxay ku soo arooriyaan labadaa jeerba in labadaa lagu kala salliday waxaa kalooy tilmaamaan wakhtigii nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam nimankii reer banu qurayda iyo reer banu nadiir iyo iyagu haddana fasaadkii markay halkoodii ka bilaabeen ee nebigii ay ku dhaga adkaadeen ee fasaad iyo dulmi ay sameeyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu salliday oo waxa uu ka yeelay wax la qaxiyey wax xoolahoodii la qaaday wax lala wareegay yacni way dulloobeen waa wakhtigii nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam qarniyadeennan dambana dee gaalkii hitler waa tii lagu salliday ilaa maanta waa kuwa xusa gumaadkii uu ku sameeyey waxaana xaqiiqo ah mar kastoo dhiilku ka buuxsamo oo halkii alla ugu talagalay ay gaadhaan ee alla uu qadaray ilaahay wuxuu ku sallidayaa un cid cadaabta ama islaam ha noqoto ama gaalo ha noqoto oo waxaa meesha yaalla wa in cudtum cudnaa waa sunno qaa'ima oo aan bedelmay oo maantana fasaadka ay samaynayaan iyo halka ay kibirka iyo qooqa ka gaadheen ilaahay waxa uu ku sallidi doonaa uun marka uu doono alleh cid iyaga ka cudud roon oo cadaab dhadhansiisa ama gaalo ha noqoto ama muslimiin ha noqdaan waa sunno aan bedelmayn goor ay noqotoba in lagu sallido kuwo waxa weeyaan intay dadka u geysteen in ka badan u geysta oo wa in cudtum cudnaa halkaasunbay u taallaa oo ma bedelmayso dabeed alla waxa uu tilmaamay hidaayat lqur'aani alkariim qur-aankan sharafta leh inuu dadka ku hanooninayo dariiqada ugu toosnaanta badan oo alla waxau ihi ina hada alqur'an yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat ana lahum ajran kabiira alla wuxuu tilmaamay in qur'aanku dadka uu ku hanooninayo dariiqada ugu toosnaanta badan aqwam waa afcalu tafdiil waa dariiqo toosani hadday jirto tan ugu toosnaanta badan oo akhlaaq iyo dhaqan hadday noqoto ta ugu sarraysaa waa ta qur-aanka laga qaato oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo alla ku tilmaamay dhaqan wanaag wa innaka la calaa khuluqin cadiim dee halka uu ka qaadanaya qur-aankay ahayd kaana khuluquhu lqur'aan hadday noqoto camal iyo cibaado ta ugu sarraysaa waa ta qur-aanku inoo tilmaamayo hadday noqoto xukum xukumka ugu wanaagsani waa ka qur-aanka yacnii nolol adduunyo iyo aakhiro labadaba waxa lagu islaaxayo ee lagu hagaagayo waa ta qur-aanku inagu hagayo ee inoogu hanooninayo waxaa kaloo alla uu tilmaamay insaanku degdega uu degdega badan yahay ee degdeg lagu saliiday darteed inuu mararka qaarkood siduu khayrka u baryayey ugu ducaysanayey inuu shar u yeedhanayo wayadcu linsaanu bishari ducaahu bilkhayr waxay culimmadu halkaa ku fasireen sida qowlka raajix ee xoogga badani uu yahay waxaa looga jeedaa insaanku marka uu cadhoodo naftiisiibuu habaaraya ubadkiisiibuu habaaraya ooridiisiibuu habaaraya waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ilaahay waxaa haygu rido isagoo naftiisii u cadhaysan waa shar ama ubadkii iyo ooridiibuu odhanayaa waxaasi ha ydinku dhacaan marka wayadcu linsaanu bishar waa marka uu cadhoodo ee sharka iyo xumaanta uu naftiisa ama ehelkiisa ku habaarayo ayaa looga jeedaa oo siduu khayrka u baryayey oo kale ayuu shar ugu yeedhanayaa waxaa ku kalifayaana wa kaana alinsaanu cajuula waxaa laga yaabaa wuxuu doonaya ama uu sugayay inuu waayey dabeed cadho darteed uu shar iyo xumaan ugu yeedho alla waxa uu tilmaamay habeenka iyo maalintu inay laba aayadood yihiin ha u qaadanin in wax iska caadiya habeenkiibaa soo galo waa madow waagiibaa beryo waa iftiin caadi uun ma aha laakiin waa calaamad iyo aayad weyn oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo inuu yahay keligii ka cibaadada mutay ee aanay bannaanayn cid kale in lala wadaajiyo waxa weeyaan khasaaista uu xaqa u leeyahay isagu marka alla wuxuu ka yeelay habeenkiiiyo maalintii laba aayadood calaamadda habeenkii waa la tiray macnaha habeenkii waa la madoobeeyey oo iftiinka waa laga qaaday maalintiina iftiin baa laga dhigay waa si aad maalintii u shaqaysataan dee habeenkiina u xasishaanoo guryihiina ugu hoyataan ilan hadday dharaar cad un tahay xasiloonaan iyo sukuunba dee ma ma suuro galeen alla waxau ihi qul ara-aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaama man ilaahun hayru llahi yaatiikum bidiyaa afalaa tasmacuun bal ka warrama haddii ilaahay habeenka abadi daa'imo joogta idinka dhigi lahaa ilaa qiyaamaha waa kee macbuudka aan alla ahayn ee iftiin idiin keeni lahaa aad ku shaqaysataan miyaydaan waxba maqlayn qul ara-aytum in jacala allahu calaykum annahaara sarmadan ilaa yowmi alqiyaama bal waxaad ku tidhaa nebi allow ka warrama haddii ilaahay ka yeeli lahaa maalinta mid joogto oo daa'ima ilaa qiyaamaha oo waxa weeyaan iftiin mooye madowbe aanu jiri lahayn man ilaahun hayru llahi yaatiikum bileylin taskunuuna fiih afalaa tubsiruun waa ayo macbuudka aan alla ahayn ee idiin keeni kara habeen aada dhexdiisa xasishaan miyaydaan waxba arkay yacni xikmadda alla ugu talagalay mugdigaa iyo madowgii habeenkii ayaa dad iyo dunyaba lagu xasilayaa oo la hoyanayaa iftiinkaana waa lagu foofayaa oo waa la shaqo tegayaa haddii labadu aanay sidaa isku weydaaranayn sidee u noolaan lahaydeen arrintu waa idinku adkaan lahayd laakiin qofku waxaani markuu indhihiisa iyo gara yacni araggiisa ka farabato ayay caado u noqonaysaa laakiin waa inuu ogaada aayad weyn inay tahay oo mudan in laga fakero oo loo fiirsado lagu waantoobo waxna lagu qaato waxaa kaloo ilaahay labada aayadood idinku yeelay walitaclamuu cadada siniina walxisaab iyo si tirada sannadaha iyo xisaabta aada ugu ogaataan oo taariikhdii habeenkii iyo maalintii iyo bishii ayaa la tirsanayaa wa kulla shayin fasalnaahu tafsiila wax walbana waa idiin caddaynayba alla uu yidhi adduunyadiina iyo aakhiradiinaba wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wax walba waa laynoo bayaamiyey oo waxba lagagama tegin alla waxau ihi subxaana aladii allihii baa nasahan oo ceeblaawo ah allihii asraa dheelmiye bicabdihi addoonkiisii laylaa goor habeennimo ah min almasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa ka dheelmiye waa maka e ila almasjid alaqsaa masaajidkii fogaa ee beyt lmaqdis u dheelmiyey alladii masaajidkaasoo baaraknaa aanu barakayna xowlahu hareerihiisa waayo waa mowdicu mucdami alambiyaa ambiyada bedidoodu halkay ka soo baxeen weeye oo waa barakaysan tahay maxaanu nebi maxamed u dheelminay goor habeennimo ah linuriyahu si aanu nebiga u tusno min aayaatinaa aayaadkayaga wax ka mid ah oo dee habeenkaa aayado waaweyn baa la tusay nebiga sala allahu calayhi wasalam innahu ilaahay huwa alleh assamiicu waa ka maqalka badan leh ee wax walba maqla albasiiru ee aragga badan ee shay walba arka wa aataynaa waxaanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay wa jacalnaahu waxaananu ka yeelay towraad hudan hanuun baanu ka yeelay oo libani israa'iila ree banuu israa'iil baanu hanuun uga yeelay anlaa tattakhiduu lianlaa tattakhiduu si aydaan uga yeelan ree banuu israa'iilow ama anlaa yattakhiduu lianlaa yattakhiduu qiraa'ada kale si aanay uga yeelan ree banuu israa'iil min duuni aniga sokaday si aanay uga samaysan oo uga yeelan wakiilaa mid la tala saarto arrinka loo dhiibto ama la caabudo oo kale si aanay aniga kayrkay uga yeelan duriyata man xamalnaa yaa duriyata man xamalnaa kaanu qaadnay ubadkiisiiyow maca nuuxin nuux la jirkiisa aanu qaadnay kii aanu nuux la jirkiisa qaadnay doonta aanu ku qaadnay si ay ugu badbaadaan kaas ubadkii ka tafiirmayow hee laa tattakhiduu min duunii wakiilaa u soo qadar aniga sokaday ha yeelanina mid aad tala saarataan ama aada caabudaan innahu nuux kaana waxa uu ahaaday huwa nuux cabdan addoon buu ahaaday addoonkaasoo shakuuran mahadnaq badan wa qadaynaa waxaanu u sheegnay ama uga warannay ay aclamnaahum weeyi wa akhbarnaahum wa qadaynaa waxaanu ogeysiinay ama aanu u sheegnay ilaa bani israa'iila nimankii reer banuu israa'iil filkitaabi kitaabkii towraad ahaa dhexdiisa waxaanu ugu sheegno o ugu bayaaminay latufsidunna waa arrin qayb oo dhici doono alla uga warramay siduu u sheegayna u dhacay waxaanu kitaabka ugu sheegnay latufsidunna weydin fasahaadin oo weydin fasahaadin fil ardi arlada dhexdeeda waa dhulkii shaame maratayni laba jeer baad arlada fasahaadin doontaan reer banu israa'iilow walataclunna waanad sarrayn doontaan oo macnaha waa qooqi doontaan oo waa kibri doontaan culuwan sarrayn sarrayntaasoo kabiiran weyn yacnii meel saraa ka gaadhi doontaan kibirka iyo qooqa fa idaa jaa'a marka uu yimaado wacdu uulaahumaa labadaa jeereed wax fasahaadinaysaan marka u horeeya ballanteedu marka ay timaaddo bacahnaa waxaanu idiin soo diraynaa calaykum idinka cibaadan addoommo lanaa annaka noo sugan kuwaasoo ulii ba'sin yacnii ba'si iyo dagaal u saaxiiba dagaalkaa iyo dhibkaasoo shadiidin daran way idin baabi'inayaan dad iyo duunyaba fajaasuu dabeed waxay dhex wareegayaan oo soo dhexgelayaan khilaala diyaari guryaha dhexdooda meel walba markay cagta soo mariyaan ayay guryaha dhexdooda idinka baadhayaan wax baaqii inuu ku hadhay si ay u baabi'iyaan wa kaana waxaanuu ahaaday huwa arrinkaas iyo ballantaasi wacdan ballan ballantaasoo mafcuulan la fulinayo oo dhacaysooon baaqanay alla waxau idhi uma radadnaa dabeed waxaanu idiin soo celinay lakum idinka alkarata rogaal celintii xagga awoodda iyo quwada ayaanu idiin soo celinay calayhim iyaga nimankan cadowgaa aada ku soo rogaal celisaan waa markaa toobad keentaan dabadeed ayaanu idiin soo celinaynaa rogaal celin iyo awood aada ku muquunisaan wa amdadnaakum waxaananu idiin siyaadinaynaa biamwaalin xoolo iyo wa baniina inamo aad ku dagaal gashaan xoolo iyo dhaqaale iyo dadba wajacalnaakum waxaananu idinka yeelaynaa akhara kuwa fara badan oo ka badan cadowgooda qabsaday nafiiran xagga colka iyo ragga dagaalamaya idinkaa ka fara badnaanaya alla waxau idhi in axsantum haddii aada samafashaan axsantum waxaa u samafasheenuun lianfusikum nafihiinna oo ajarka iyo abaalka ka dhasha dee idinkunbaa helaya wa in asaatum haddaad xumo fashaan oo dembaabtaanna falahaa ay falianfusikum naftiinnuunbaa xumaha u samayseen oo cuquubada ka dhalataa iyaduunbay ku dhacaysaa fa idaa jaa'a marka uu yimaado wacdu alaakhirati ay wacdu lmarati alaakhira markan dambe ee u dambeeya ballantiisu marka ay timaaddo hee ee macnaha fasaadkii aada halkiinnii ka bilowdaan bacahnaa calaykum cibaadan lanaa ulii ba'sin shadiid waxaannu idinku soo diraynaa oo idinku sallidaynaa addoommo noo sugnaaday oo dagaal daran u saaxiib ah idinkana idin baabi'iyo idin muquuniya maxaanu sidaa u yeelaynaa liyasuu-uu si ay u xumeeyaan kuwa aannu idinku sallidaynaa wujuuhakum wejiyadiinna oo marka dil iyo dhac iyo kufsi iyo burbur iyo baaba laydinku sameeyo dee waxa weeyaan weji gabax iyo murugo iyo qoomamo ayaa idinku dhacaysa wejigana waxaa loo cabbiray waa halka dareenka qofku markaaba uu ka daahiro farxad iyo murugo labadaba iyo waliyadkhuluu si ay u galaan almasjida masaajidkii masjidul aqsaana ay u galaan kamaa dakhaluuhu sidii markii horeba ay u galeen kamaa dakhaluuhu siday u galeen awala maratin markii ugu horreysayba oo markii hore waxa weeyaan idin baabi'iyeenba siday masaajidkana u dumiyeen ee u kharaabiyeen ayaa masaajidka marka labaadna ay u gelayaan oo u baabi'inayaan iyo waliyutabiruu si ay u baabi'iyaan oo u burburiyaan maa calow wax alla waxay ka kor noqdaan ee ay gacanta ku dhigaan tadbiiran burburin ama waliyutabiruu si ay u burburiyaan maa calow intay gacanta sare leeyihiin nimankaasi tadbiiran burburin ama maa calow waxay kor yeeleen ee ay dhiseen si ay u burburiyaan tadbiira burburin alla waxa uu ihi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarxamakum inuu idin naxariisto oo macnaha haddaad toobad keentaan dee cadowgiinna idinka dulqaado oo awooddii idiin soo celiyo mar kale wain cudtum haddii aada ku noqotaan fasaadkiinnii iyo foolxumadiinnii cudnaa annakuna ciqaabtiinnii iyo dadkaanu idinku sallidanay waa ku soo noqonaynaa wajacalnaa waxaanu ka yeelay baa alla uu yidhi jahannama jahannama lilkaafiriina gaalada waxaanu uga yeelay xasiiraa ay mustaqaran wamaxbasa meel ay ku sugnaadaan oo xabsi iyo jeel u ah ay ku xabisan yihiin oo dhinacna aanay u dhaafay alla waxau ihi ina haada kani alqur'aana ee qur'aanka ahi yahdii waxa uu ku hanooninayaa dadka lilatii ay liariiqa ariiqadii ayaa uu ku hanooninayaa allatii dariiqadaasoo hiya iyaduba aqwamu ugu toosnaanta badan wayubashiru waanu u bushaaraynayaa almu'miniina mu'miniinta aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynaya alsaalixaati acmaasha wanaagsan wuxuu ugu bushaaraynayaa anna lahum bianna lahum inay leeyihiin ajran abaal abaalkaasoo kabiiran weyn wa anna aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhire aan rumaynaynna actadnaa waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaban cadaab baanu u diyaar garaynay cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman xanuujiya wayadcu linsaanu insaankii waxa uu baryayaa oo u yeedhanayaa bishari shar ayuu baryayaa ducaa'ahu ka ducaa'ih sida beryadiisa oo kale bilkhayri khayrka u baryayo macnaha insaankii siduu khayrka u baryo oo kale ayaa sharka uu u baryayaa oo ugu yeedhanayaa waa marka uu cadhoodo ee naftiisa iyo ehelkiisaba uu habaarayo ee waxa ilaahay ku rida uu odhanayo isagoo cadhaysan oon isogeynba wa kaana alinsaanu insaankii waxa uu ahaaday cajuulaa kii deg deg badan wa jacalnaa waxaanu ka yeelay alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintiiba aayatayni laba calaamadood baanu ka yeelay oo lagu cibro qaato famaxawnaa dabeed waxaanu tirtiray aayat alleyli habeenka calaamadiisii baanu tiray oo iftiinkii baanu ka qaadnay oo madow baanu ka dhignay waanu madoobeynay habeenka wajacalnaa waxaanu ka yeelay aayat annahaari maalinta calaamadeediina waxaanu ka dhignay mubsiratan mid wax la arko oo iftiimaysa maxaanu sidaa uga yeelay litabtaquu si aada u doonataan fadlan fadli min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday si aad ilaahay deeqdiisa u doonataan iyo arsaaqadiinao maalintii u shaqo tagtaan ayaanu iftiin uga dhignay iyo walitaclamuu si aad u ogaataan cadada siniina sannadaha tiradooda iyo walxisaaba xisaabtaba wa kulla shayin ay wafasalnaa waanu caddaynoo waa kala dhigdhignay kulla shayin shay walba fasalnaahu waanu caddaynay tafsiilan caddayn wa kulla insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqihi wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura allah waxau yihi wa kulla insaanin ay wa alzamnaa waxaanu laasimin oo ku dhejin oon dhinacna u dhaafayn kulla insaanin insaan kasta waxaanu laasiminay alzamnaahu waxaanu laasiminay insaan kasta طaa'irahu ay camalah camalkiisii baanu laasiminay fii cunuqih qoortiisa ayaananu laasiminay oo nin walba camalkiisa qoortaa loo sudhay oo sinaba uga zuuli maayo wanukhriju waxaananu u soo saaraynaa lahu insaankii yowma alqiyaamati maalinta qiyaame kitaaban kitaabaanu usoo bixinaynaa kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmayo manshuuran xaal uu yahay mid la kala bixiyey nin walba diiwaankii camalkiisa lagu qoray oo kala baxsan ayaa lasoo hordhigayaa yuqaalu lah waxaa lagu odhanayaa iqra' war akhri kitaabaka kitaabkaagan lagu qoray camalkaagii akhri kafaa binafsika naftaadaa kuugu filan alyowma maanta xasiiban ay muxaasiban xisaabiye calayka adiga ku xisaabinaya waxaa la odhanayaa maanta naftaadaa xisaabiye kuugu filan adigu isxisaabi cid kale ku xisaabin mayse kitaabkaaga akhriso macnaha waa halkaad mudanaysa iyo waxaa tahayba dee halkaa ka eeg shar iyo khayrba halkaasuu ka garanayaa dee inuu halaagsamay iyo inuu badbaadayba alla waxau ihi man ihtadaa ruuxa hanuuna fa inamaa yahtadii wuxuu hanuunayaa uun linafsihi naftiisa isagunbaa u aayadee abaalka ka dhasha waman dalla ruuxa hallaabaana fa inamaa yadilu wuxuu u hallaabayaa uun calayhaa naftiisii unbuu hallaabayaa oo dee cuquubada ka dhalataa isagunbay dee ku dhacaysaa walaa taziru qaadi mayso xambaari mayso waasiratun naf dembaabtay wisra ukhraa naf kale dembigeed qaadi mayso wamaa kunnaa manaanaan ahaanin baa alla uu yidhi mucadibiina kuwa cadaabaya dadka xataa nabcasa ilaa aanu usoo diro rasuulan rasuul yacnii addoommada cadaabi mayno ilaa rasuul aanu usoo diro xujadu ay soo gaadho oo xaqa ay ogaadaan oo loo caddeeyo wa idaa aradnaa markaanu doonno an nuhlika inaanu halaagno qaryatan magaalo amarnaa waxaanu amarnaa mutra fiihaa kuwoodii loo nicmeeyey ee ahlu tarafka ahaa ayaan waxaanu faraa biaaca ilaahay inay adeecaan qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa waayo ilaahay foolxumo ma amro daaco iyo cibaado ayuu amrayaa fa fasaquu dabadeed fisqi ayay ku samaynayaan fiihaa magaalada dhexdeedii oo daacad ka bax iyo dembi ayay samaynayaan fa xaqa dabeed waxa ku dhaboobaysaa calayhaa magaalada korkeedii waxaa ku sugmaya oo ku waajibaya alqowlu hadalkii halaaga iyo cadaabka fadamarnaaha dabeed waanu burburinaynaa oo waa baabi'inaynaa tadmiiran baabi'in oo waanu halaagaynaa alla waxa uu ihi wa kam in fara badan ayaa ahlagnaa aanu halaagnay min alquruuni ummadaha iyo qarniyada xaggooda wax badan baanu ka halaagnay min bacdi nuuxi nebi nuux dabadii wa kafaa birabbika rabbigaabaa nebi muxamedow ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda khabiiran mid xogogaal u ah basiiran oo arkaya ilaahay baa kuugu filan inuu arkayuu og yahay addoommadu waxa ay gelayaanee dembi ah alla waxa uu ihi man axadka kaana ahaaday huwa manku yuriidu mid doonaya alcaajilata tan degdegaysa ee adduunyada ah qofka doonaya ee wuxuu u camal falayaaba intan adduunye ay tahay oo xataa khayr hadduu samaynayo adduunye ku hel uun leh kacaynkaas ah cajalnaa waanu u soo dedejinaynaa lahu isaga fiihaa tan degdegasa ayaanu ugu soo dedejinaynaa maa nashaau waxaanu doonno liman mid baananu u soo dedejinaynaa kaasoo nuriidu aanu doonno kaanu doonno ayaa waxaanu doonno aanu u soo dedejinaynaa tan degdegaysa dhexdeeda uma jacalnaa dabeed waxaanu ka yeelaynaa lahu isaga u yeelaynaa jahannama jahanama ayaanu u yeelaynaa yaslaahaa xaale u gelaya jahanama madmuuman xaal uu yahay mid la ceebeeyey madxuuran oo la fogeeyey waman araada ruuxa doonana alaakhirata aakhira ruuxa doona oo wasacaa u camal fala lahaa aakhiro sacyahaa camalkeeda ku habboon u sameeya walxaal huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay camal saalixa sameeya isagoo ku sugan iimaankii fa ulaa'ika kuwaasi oo manta mawsuulka ayaa xagga macnaha jamac ka ah sidaasaa ulaa'ika ismu ishaaraha jamaca loogu tilmaamayaa fa ulaa'ika kuwaasi waa mankii lasoo sheegaye kaana waxa uu ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuuraa mid laga mahad noqo ilaahay agtiisa oo yacni abaal badan laga siiyo alla waxau idhi kullan numiddu haaulaa ay wa numiddu waxaanu u siyaadinaynaa kullan mid wal oo labada qolo ka mid ah kuwa adduunyo doonka ah iyo kuwa aakhira doonka ah kuwa munaafiqiinta iyo gaalada iyo kuwan mu'miniinta mukhlisiinta ah labada qoloba waxaanu u siyaadinaynaa numiddu waxaanu u siyaadinaynaa ama aanu siinaynaa haa-ulaa'i kuwaasi iyo wa haa-ulaa'i kuwaasiba labada qolaba waxaanu u siyaadinaynaa min cataa'i rabbik rabbigaa siintiisa iyo deeqdiisa adduunyo ayaanu u siyaadinaynaa wamaa kaana ma ahaanin cataa'u rabbik rabbigaa deeqdiisa iyo siintiisu may ahaanin maxduuran mid cidna laga mancinayo qofna loo diidayo alla waxau idhi undur eeg bal nebi allow kayfa fadalnaa sidaan u kala sarraysiineenu u kala fadilay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale aanu uga sarraysiinay ee xagga nolosha iyo arsaaqadda iyo maalka iyo madaxtinimadaba ay u kala sarreeyaan bal hadda eeg walal aakhiratu adduunya qiimo ma lahe walal aakhiratu aakhiri akbaru iyaga iyadaa ugu weyni badan darajaatin xagga darajooyinka lagu kala sarreeyo wa akbaru iyadaana aakhiri ugu weyni badan tafdiilan xagga kala fadilidda iyo kala sarraysiinta alla ilahe sarraynta la kala sarreeyaa waa ta aakhiro ta adduunya qiimo ma leh oo waa laga tegayaa alla waxau ihi laa tajcal ha yeelin nebi allow maca allaahi alla la jirkiisa ha yeelin ilaahan macbuud aakhara kale ha yeelin oo fa taqcudo dee haddaad yeesho taqcudo aada noqoto madmuuman mid la ceebeeyey makhduulan oo la hoojiyey waxay culimmadu yidhaahdaan alkhitaabu lilnabiyi waalmuraadu ummatuh qur-aankana way ku badan tahy yacni khitaabka waxa lagu soo jeediyey nebi moxamed oo lagu soo halqabsanayaa hase yeeshee isaga waa la ogyahay marnaba inaanu ka dhacayn shirkiye cidda loo jeedo loogu quusgoynayaa waa ummadda iyo atbaacdiisa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay nin walba in camalkiisa qoorta loo sudhay macnaha waxaa looga jeedaa qoorta waxa looga cabiray qoorta waxa laguu geliyaa inta badan dee kaama baxo markaa sida camalka iyo caamilkiisu qofkii caamilka iyo camalkuu falay siday mutalaasimaan u yihiin aanay u kala baxayn ayaa lagu masalay sidii nin qoorta laga laalaadiyo laga sudhay marka alla waxa uu yidhi ruux walba wuxuu camal falay ayaanu laasiminay oo sinaba aanu uga zuulayn oo uga dhaqaaqayn maalinta qiyaamana waxaa loo soo saarayaa kitaabkii iyo diiwaankii lagu qoray wax alle wuxuu adduunyada ku falay uu ku sameeyey waxaana loo odhanayaa kitaabkaagan akhriso adaa maanta xisaabiyo isugu filan eh xasanulbasri waxa uu yidhi cadala wallaahi fiika man jacalaka xasiiba nafsik wuxuu yidhi wallaahi wuu kuu cadaalad falay ka kaa yeelay xisaabiyihii naftaada een cid kaleba kuu igman kuu yidhi aduu isxisaabi alla ilaah waa kuu cadaalad falay waayo kitaabkaa wixii ku qoran unbaa abaalkaaga aad ku helaysaa shar iyo khayrba dabeed alla wuxuu tilmaamay in ruuxa hanoonaana uu naftiisuunu hanoonay ka hallaabaana naftiisuunu hallaabay oo macnaha cuquubada iyo ajarka labada kii uu helaba dee naftiisunbaa waxa weeyaan ay usoo noqonaysaa ilaahay cadligiisana waxaa ka mid ah inaan nafina naf kale dembigeed aanay xambaaranayn sida aan nafna camalkii ay samaysay ajarkii ka dhashay inta laga qaado qof kale aan looga siinayn oo kullu nafsin bimaa kasabad rahiina naftu dembigay gashayna dee iyadunbaa loo xambaarinayaa ajarkii iyo wanaaggay mudatayna dee iyadunbaa la siinayaa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaddaas inaanu cidna cadaabayn ilaa uu rasuul usoo diro halkaa waxaa laga qaadanayaa dee laa cadaaba ilaa bacda qiyaami alxuja cala annaas cadaab ma jira dadka la cadaabayaa ilaa xujadu ay ku qumto oo xaqa loo caddeeyo rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul waxaa rususha alla usoo diray iyagoo mu'miniinta janno ugu bushaaraynaya gaaladana cadaab ku cabsi gelinaya si aanay dadku ilaahay agtiisa marmarsiiyo xujo ugu helin oonay u odhan ilaahw maad rasuul noo soo dirtay waanu raaci lahayne xujadaa si loo jaro ayaa rususha rabbi usoo diray waxay markaa culimmadu halkan isweydiiyaan dadkii aan rasuulba soo gaadhina la yidhaahdo ahlulfatra ee rasuulkii horena aan soo gaadhin kii dambee la soo dirayana aan soo gaadhin labada dhexdooda ku dhintay kaana aan gaadhin ka dambena aan soo gaadhin maxaa xaalkoodu noqonaya khilaaf baa ku jira laakiin sida raajixa waxa weeye ana ahla alfatra laa yucadabuuna fi اdunya wa yumtaxanuuna fi carashaati اlqiyaama adduunyadana lagu cadaabi maayo aakhirana banka qiyaame marka la isugu yimaado ayaa halkaa lagu imtixaamaya oo sida xadiidka nebiga ku sugnaaday waxa weeyaan dab inta naar waxa weeyaan ololaysa la hor keeno ayaa la odhanayaa gala markaa ciddii gasha way badbaado waa ahlu janne waayo amarkii ilaahay bay adeecday cidda tidhaahda sideenu dab u gallaana ahlu naar bay noqonayaan oo naartaa la gelinaya waayo amarkii ilaahay ayay caasiyeen waayo waxaa ka horaysa intaan dabka la gelin way doodayaanoo ilaahay bay la dacweeyaan oo waxay odhanayaan allahayow dee annaka rasuul aada noo soo dirtay nama soo gaadhin sideed noo cadaabi markaasuu odhanayaa oo miyaad addeeci lahaydeen haddaan idiin soo diro say odhanayaan haa oo hadda haddii amar laydin siiye waa qaadan lahaydeen markaasay odhanayaan haa markaasaa naartaa lagu imtixaamaya nebigu waxa uhi low dakhaluuha la kaanat calayhim bardan wa salaaman hadday galaanna waxay u noqonaysaa badbaado iyo qabow ee ku guban maayaan cidda amarka qaadataa waxaa kaloo imtixaankaa soo gelaya oo iyaguna ilaahay odhanaya allahayow yacni maxaad nagu cadaabi kii dhagaa kii dhagoolaha wuxuu odhanayaa waxba maan maqlay wax alla wax la sheegayo ma maqlayn mana garan kii waallaa wuxuu odhanayaa dee carruurtaabay shiidaysay anu wax alla waxaan kala garanaya may jirin kii asaasaqa waxa weeyaan ku dhintay isagoon labada rasuul midna aan soo gaadhin wuxuu odhanayaa dee garaad iyo garasho maan lahayn marka kuwaasina waxay soo gelayaan kuwa bankaa qiyaame lagu imtixaamayo ee haddii ay amarka qaataanna ahlu jannaha noqonaya hadday amarka diidaanna ahlu naar ka noqonaya ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo uu yidhi haddii aanu doonno dad meel degan inaanu halaagno kuwooda loo nicmeeyey ayaanu daacada amraynaa markaasay daacadii diidayaan oo fisqi ay falayaan markaas ayaa cadaabka ay mudanayaan oo la halaagayaa marka amarnaa mutrafiiha biaaca waxaa kaloo la akhriyey amarnaa mutrafiiha marka macnuhu wuxuu noqonayaa bitashdiidka amarnaa mutrafiiha waxaanu madax uga dhignaa kuwoodii loo nicmeeyey markaasay dee fisqi iyo foolxumo ay sameeyaan markaasay cuquubada mutaan waxaa kaloo alla tilmaamay in qofka niyadiisu ay adduunyo noqoto wuxuu samaynayaba dee adduunyada wixii looga qorayna inuu ka qaadayo aakhirana inaanu nasiib ku lahayn laakiin qofka camalka u sameeya aakhire iyo ilaahay dartii dee abaalku alla agtiisa inuu u yaallo oo loo daryeelayo inu ka dayacmay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuma madxuura ka adduunye uun doonaya een muraad kalaba lahayn alla wuxuu yidhi waxaanu u soo dedejinaynaa maa nashaau waxaanu doonno liman nuriidu ka aanu doonno labadaa qeyd waxaa laga qaadanayaa iskama aha mudlaq oo kuwii adduunyada doonaya gaalo iyo munaafiqiin iyo wixii la midka ahaa adduunyada ma wada helayaan qaar baa aakhiriya adduunye labadaba seegayoon midna helay oo ma aha mid kastoo adduunye doonaha adduunyadii inuu helayo maaha macnuhu aayaadka caamka ee cumuumka ku soo aroorayna qeydka aayaddan suuratulisraa baa lagu qeydayaa oo aayaadka qaarkood waa la idlaaqay man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun kuwa adduunyo iyo dhalaalkeed doonaya waanu u oofinaynaa waxa ay doonayaan iyadoon laga nuqsaaminayn iyo aayaddii kale waman kaana yuriidu xarha addunya nu'tihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib qofka beerta adduunyo iyo zaracii iyo dheeftii adduunyo doonaya dhandhamadeeda waxbaanu ka siinaynaa aakhirana nasiib kuma leh aayaadkaasi way idlaaqeen laakiin waxaa lagu qaydayaa maa nashaau liman nuriid oo waxaa dhacaysa dadka qaarkood iyagoo adduunyo uunu qastoo doonayey inaanay adduunyadiina helayn aakhirana aanay waxba kaga horreyn laakiin kuwa alla uu doono ayaa wuxuu doono uu usoo dedejinaya taasay ku qaydantay dee waxa u dambeeyaana waa naar mar haddaanu ilaahay dartiiba waxba u samayn oo munaafiqii aanu adduunye mooye aakhiraba aanu waru hayn dee adduunyada wixii loo qoray markuu ka qaado aakhiro waxba uma yaallaan waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyaha wahuwa muminun fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura laakiin qofkii aakhiro yacni waxa weeyaan aakhira doonka ahaa in adduunye ku dagmin camalkeedii saalixa ahaa ee lagu badbaadaya aakhirana sameeyey isagoo muwaxid oo mu'min ah kuwaas camalkooda waa mid laga mahadnaqayo oo ilaahay agtiisa laga mahadnaqayo oo abaal iyo ajar weyn laga siinayo waxaa lagu qayday wahuwa mu'min waayo camal kastoo wanaagsan hadduu sameeyo biduuni iimaan sal iyo raad midna ma leh midhana ka goosan maayo laakiin camal wanaagsan oo iimaan ku salaysan oo ikhlaaskii iyo mutaabacadii laga helay ayaa abaal iyo ajar wuu ka goosanaya kula numidu haaulaa'i wa haaulaa'i min caطaa'i rabbik wamaa kaana caطaa'u rabbika maxduura aayaddaana alla wuxuu ku tilmaamay adduunyadu maadaama aanay qiimo lahayn oo wax liidata ay tahay qolo walba waxa weeyaan nasiibkooday ka qaadayaan oo gaaladaaba badsanaysa laakiin deeqda adduunyo mid cidna loo diidaya maahe way u furantahy ta aan cid walba mubaaxa u ahayn waa aakhiro ee khaaliska u ah kuwii tabcadee camalka wanaagsan sameeya mu'miniinta laakiin adduunyadu cidna mamnuuc kama aha gaal iyo islaam waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa u yihi low tasinu dunya cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa adduunyadu gebigeeda isu geeyo ilaahay agtiisa garab kaneeco hadday la miisaan leeg tahoy la qiimo tahay gaalka besho biyo ah kamuu ka badeen laakiin qiimo la-aanteeda darteed ayaa gaal iyo islaamba la ysaga tamatucayaa oo weliba gaalku uu badsanayaa deeqdaa adduunyana nina looma diidayo waa mubaax bay u tahay oo mid walba dee nasiibkiisuu ka qaadayaa alla waxa uhi undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaati wa akbaru tafdiila waxaad eegtaa nebi allow sidaanu u kala sarraysiinay barhkooda barhka kale laakiin waxaad ogaataa waxba cibro badan ma leh adduun in lagu kala sarreeyo xagga maalka iyo madaxtinimada iyo nolosha in adduunye lagu kala sarreeyaa way sahlan tahay laakiin kala sarraynta rasmiga ah darajada rasmigaee laysdheer yahay waa ta aakhiro walal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila taasaa muhim ah halka ayaan lagaaga dheerayn waxba adduunyaha ku daali laa tajcal maca allahi ilaaha aakhar fataqcuda madmuuma makhduula waxaa lagu soo gebagabeeyey iyadoo khitaabka nebi moxamed lagu wajahayo muraadka iyo ujeeddaduna ummaddiisa ay tahay inaan ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajin haddii kale cidda sidaa samaysa inay noqonayso madmuuman makhduula mid la ceebeeyey oo la hoojiyey oo nasri iyo guul iyo gargaar midna aan gaadhay alla waxa uhi wakula insaanin ay waalzamnaa waxaanu laasimsiinay kula insaanin insaan kasta alzamnaahu waxaanu laasiminay aa'irahu camalkiisa fii cunuqihi qoortiisa ayaanu laasiminay oo nin walba camalkiisaanu ku dhajinoo dhinacna aanu u dhaafay oo lala soo saaraya godkana la gelaya wanukhriju waxaananugu soo saaraynaa lahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame kitaaban kitaab baanu usoo saaraynaa kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmayo manshuuran xaal uu yahay mid la kala bixiyey oo yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa iqra' akhri kitaabaka kitaabkaagan lagu qoray camalkaaga akhri kafaa binafsik naftaadaa kuugu filan alyowma maanta calayka adiga korkaaga xasiiban ay muxaasiban mid ku xisaabiya naftaadaa kuugu filan man ihtadaa ruuxa hanuunaa fa inamaa yahtadii wuxuu hanuunayaa uun linafsihi naftiisa waman dalla ruuxa lumaana fa inamaa yadilu wuxuu u lumayaa uun calayha ay calaa nafsi naftiisuunbuu u lumayaa oo dhibaatada ka dhalata dee isaguunbay ku dhacaysaa walaa tasiru qaadi mayso xambaari mayso waasiratu naf dembaabtay wisra ukhraa naf kale dembigeed xambaari mayso wamaa kunnaa manaanaan ahaanin mucadibiina kuwa dadka cadaabaya maanaan ahaan buu alla u yidhi xataa nabcasa ilaa aan usoo diro rasuulan rasuul ilaa aanu usoo diro waidaa aradnaa markaanu doonno an nuhlika inaanu halaagno qaryatan magaalo amarnaa waxaanu amraynaa mutrafiihaa kuwoodii loo nicmeeyey ayaanu amarnaa biaaca aacada iyo camalka wanaagsan baanu amarnaa fa fasaquu dabeed fisqi iyo xumaan bay ku sameeyaan fiihaa magaalada dhexdeeda fa xaqa dabeed waxa ku dhaboobo ku sugma calayhaa korkeeda alqowlu hadalkii cadaabkaa ku dhaboobo ku waajiba fadamarnaahaa dabeed waanu burburinaa oo waa halaagnaa tadmiiran baabi'in iyo halaagid baanu halaagnaa markaa wa kam in badan ayaa ahlagnaa aanu halaagnay oo min alquruuni ummadihii ah min bacdi nuuxi nebi nuux dabadii wa kafaa birabbik rabbigaabaa kuugu filan nebi allow khabiiran mid xogogaalah basiiran oo u arag badan bidunuubi cibaadi addoommadiisa dembiyada ay galaan ilaahay baa kuugu filan mid xogogaal uu u arkayo og man kaana ruuxa ahaada yuriidu mid doonaya alcaajilata tan degdegaysee adduunyada cajalnaa waxaanu ugu soo dedejinaynaa lahu isaga fiihaa tan degdegaysa dhexdeeda waxaanu ugu soo dedejinaynaa maa nashaau waxaanu doonno liman nuriidu ka aanu doonayno ayaananu u soo dedejinaynaa uma jacalnaa dabeed waxaanu u yeelaynaa lahu isaga jahannama jahannama ayaanu u yeelaynaa yaslaahaa xaal uu gelayo jahannama madmuuman xaal uu yahay mid la ceebeeyey madxuuran oo la fogeeyey waman araada ruuxa doonana alaakhirata aakhira qofka doona oo wasacaa u camal fala lahaa aakhiro sacyahaa camalkeeda u sameeya walxaal huwa isagu muuminun muuminuu yahay fa ulaa'ika kuwaasina kaana waxa uu ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuuran mid la mahadinayo laga mahadnaqo ilaahay agtiisa oo waxa weeyaan ajar iyo abaal weyn laga siiyo kullan numiddu haaulaa ay wa numiddu waxaanu u siyaadinaynaa kullan mid wal oo min alfariiqayn mid wal oo labada qolo ka mid a waanu u siyaadinaynaa numiddu waxaanu u siyaadinaynaa haa-ulaa'i kuwaasi iyo wa haa-ulaa'i kuwaasiba min cataa'i rabbik rabbigaa siintiisa iyo deeqdiisa adduunyo ayaanu u kordhinaynaa wamaa kaana cataa'u rabbik rabbigaa siintiisa iyo deeqdiisuna may ahaanin maxduuran mid cidna laga mancinayo oo laga horjoogsanayo undur bal hadda eeg nebi allow kayfa fadalnaa sidaanu uga fadilay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale walalaakhiratu aakhiro ayaa akbaru ka weyni badan darajaatin xagga darajooyinka oo wa akbaru ka weyni badan tafdiilan xagga kala sarraysiinta laa tajcal ha ka yeelin maca allah ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud aakharo kale oo fataqcuda dee haddii aad ka yeesho aada noqoto madmuuman mid la ceebeeyey makhduulan oo la hoojiyey